بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo maanta weeraro cagmarin ah kula wareegay degmada awdheegle iyo deegaanka sumadaale ee wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waxaad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee howlgalladaasi shacabka ku dhaqan wilaayada islaamiga galgaduud oo sahay ballaaran ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbi xiran jiidda hore ee dagaalka faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan weerar gaari ciidan looga soo khaniimaystay maleeshiyada riddada oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka labagaras ee hoostaga degmada cadalle kooxda riddada soomaaliya oo fadeexad kala kulantay war ay ka soo saartay weerarkii mujaahidiintu kula wareegeen awdheegle waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan sida dadka soomaaliyeed uga hadleen fashilka dhanka warbaahinta ah ee ku habsaday kooxda riddada waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo bogaadiyey furashada ciidamada mujaahidiinta ee degmada awdheegle iyo deegaanka sumadaale ee ka kala tirsan wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan qodobadaas ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka dalka dhegaystayaal ku soo dhowaada waa mar kale iyo ففريبك ورركا أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horreeya ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weeraro cagmarin ah kula wareegeen degmada awdheegle ee ka tirsan wilaayada shabeellada hoose iyo deegaanka sumadaale ee ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe haddaba war-saxaafadeed goordhow ka soo baxay taliska ciidamada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu faahfaahiyey weerarada cagmarinta ah ee mujaahidiintu ku furteen degmada awdheegle iyo deegaanka sumadaale ee shabeellada dhexe iyo dagaallo lagu jabiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka deegaanka labagaras ee duleedka degmada cadalle waxaa inoo akhrinayaa walaalkeen ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaan araxiim faahfaahin dagaallo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe shan iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhanka kalena ku beegan shan iyo tobanka bisha maarso sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo sabti ah weerar cagmarina ku qaadeen saligyadii ay cadowga murtadiintu ku lahaayeen degmada awdheegle ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidanka murtadiinta ee cadowga ku ah shareecada islaamka dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda ula wareegeen dhammaanba degmada awdheegle oo ay ku jiraan goobaha istaraatiijiga ah sida buundada magaalada iyo saldhigyadii murtadiintu ay kaga sugnaayeen awdheegle khasaaraha cadowga ee dagaalka waa koob iyo soddon dhimasho ah oo ay ku jiraan saraakiishii hogaaminaysay murtadiinta la weeraray iyo lix iyo soddon dhaawac ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii jabay ciidamada mujaahidiintu waxay intii uu socday dagaalka awdhigle kamiin u dhigeen koloyo murtadiin ah oo gurmad u ahaa cadowga xilli ay marayeen deegaanka lafoole waxaa halkaasi cadowga looga dilay saddex murtad waxaana looga dhaawacay afar kale waxaana laga gubay gaari cabdibile ah kamiinka labaad oo galabta ka dhacay isla deegaanka lafoole waxaa cadowga looga gubay gaari beeba ah dhinaca shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaanka sumadaale oo hoos tagta degmada cadalle dagaalka ayaa lagu qaaday ciidamo murtadiin ah oo dhowaan laga soo abaabulay magaalada muqdisho kuwaasi oo gurmad u ahaa maleeshiyaadka riddada ee lagu jebiyey islamarkaana lagala wareegay deegaano badan oo ku yaala bariga wilaayada shabeellada dhexe tirada aan sida rasmiga u xaqiijinay in cadowga looga dilay dagaalkaasi waa labiilabaatan askari oo dhimasho ah kuwaasi oo toban ka mid ah cadowga meydadkooda goobta dagaalka uga carreen iyo saddex iyo afartan dhaawac ah oo ay u qaadeen dhanka deegaanka xaaji cali oo toddoba kilomitir u jira deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee sumadaale mujaahidiinta ayaa qaniimaystay hub iyo saanad uu cadowga uga carray goobta dagaalka isla wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe dagaal lagu jebiyey ciidanka riddada ayaa ka dhacay duleedka deegaanka labagaras ee hoos tagta degmada cadale cadowga ay mujaahidiintu halkaasi kula dagaalameen ayaa ahaa calooshood u shaqaystayaal murtadiin ah oo uu maraykanku ku shaqaysto waxaana hawada ka taageeraya diyaaradaha saliibiyiinta khasaaraha la gaarsiiyey waa toddoba askari oo dhimasho ah iyo afar dhaawac ah iyo gaari cabdibilo ah oo qori dheshiika uu saaran yahay oo laga qaniimaystay taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesyada tawxiidku ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhoolka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilafka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ismaaciil salaad oo inoo akhrinayay war-saxaafadeedka uu goordhow soo saaray taliska ciidamada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu faahfaahiyey howlgalladii maanta ka dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kooxda riddada soomaaliya ayaa fadeexad kala kulantay war ay ka soo saartay howlgalkii ay ciidamada mujaahidiintu maanta kula wareegeen degmada awdheegle ee wilaayada shabeellada hoose warbaahinta riddada ayaa ceebtan la kulantay kadib markii ay faafisay warbixin ku saabsan howlgalkii ay ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen degmada awdheegle waxaa ka warceliyey dadka soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada haddaba aan soo dhoweeya walaalka nuur cali warsame abuusheyba oo soo indhiindheeyey fadeexadda dhanka warbaahinta ee ay maanta la kulantay kooxda riddada soomaaliya ayaa abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir ee dad aad u tiro badan ayaa fikirkooda ka dhiibtay aynu ku horeyno qof magaciisa ku sheegay bashiir gaabow wuxuu leeyahay waa lagu soo jabay saan maqlay arey ka kod ayaa ka dhacday meesha cabdimaalig cabdirasaaq cabdinuur ayaa isna wuxuu leeyahay meel laga qabsadayba ma qiran karaan waan ognahay waxba been hanoo sheegina waa la sooman yahaye ama aamusa mise caddeeya in laydinkala wareegay awdheegle ayuu yidhi axmed beniin wiilay ugu qoran tahay wuxuu yidhi magaalada waa la qabsaday waxa aad noo sheegayso maxay yihiin marka yaxyaa maxamed yaxya ayaa qosol ku bilaabay warkiisa wuxuu yidhi ilaa i goormaa waxaan jirin oo been ah ummadda loo sheegi tiim gurguurte dalka waa in laga qabtaa ayuu yidhi cabdisalaam cusmaan warkoole qofay ugu qoran tahay wuxuu leeyahay wiilisha la qaldaayo allaha u gargaaro runtii meeshaan dowlad kama jirto wax socdo wax la aqbali kara ma ahan cabdulaahi sheekh axmed waxa uu leeyahay sawir ka keen haddaad magaalada joogtiin maxamed soocadde ayaa isna wuxuu yidhi waxaad soo sawirtay dad socda micnaha ma cararaysaan difaacyadii ay ka soo jeedi jireen intuu qoslay buu yidhi been badana maahir ibraahim ayaa wuxuu leeyahay guddoomiyihii degmada ayaaba afkiisa ku qirtay in meesha ciidankiisa ay ku jabeen qof kaloo magaciisa ay ugu qoran tahay wuxuu leeyahay maxamuud axmed ummadda beentaha laga daayo waa bil rabadaane aw dheegle waa laydinkala wareegay caddaysta dee waa maxay beenta aad la soo taagan tihiin maajid xuseen ayaa asna wuxuu leeyahay war guddoomiyaha ma soo noqday wixii meesha ka socda ma ogi asoo dhahayaan u jeeday cabdirasaaq kuule wuxuu leeyahay wixii saaka ka dhacay awdheegle arbushaad keliya ma ahayn nadiir sinwaar ayaa qoraalkiisu wuxuu ku bilaabay arbushaad ah maxay yihiin toddobaatanka maleeshiyo oo awdheegle daadsan kuwaasi soomaali ma ahan miya sidoo kale yacquub faraxsane qofay ugu qoran tahay ayaa wuxuu leeyahay beenbeen kuma noolaan karno annagu cabdisamad maxamed ayaa wuxuu leeyahay beenle miyaan ku noolaan karnaa qorax muuqato miyaa sacbo lagu qarin karaa nimanka intay meesha la wareegeen wax alla wixii ay qaadan kareen ay qaateen wixii ay gubi kareenna waa ay gubeen buu yidhi tibyaan akaan ayaa wuxuu leeyahay keligiina miyaa wararka soo daaya daacad wax u sheega si laydin aamino warkiina tayo u yeela arbushaadtaasi ka weyne mustaf cumar cali suubiye qof la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay waa la qabsaday aa la dhahay adiga waxaas been weeye miyaa leedahay aadam cabdi ibraahiim ayaa wuxuu leeyahay riddadu been badanaa cumar maxmed ayaa wuxuu leeyahay weriyow dadka wax ma maqlaan waxna ma arkaan miya zakariye aadan ayaa isna yidhi ummadda beenta ka dhaafa waad dhammaateene qofay ugu qoran tahay star show bro ayaa wuxuu leeyahay waa bil rabadaane beenta daaya ibnatul caqiida qofay ugu qoran tahay waxay leedahay fadlan soo ooyanoo guddoomiyihii kulaha waa soo fakaday zakariye maxamed maxamuud ayaa ugu dambayntii wuxuu leeyahay maanta warkiina cid aaminayso ma lahan aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba waa hagaag dhanka kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukadee ayaa bawaadiyey furashada ciidamada mujaahidiinta ee degmada awdhiigle iyo deegaanka sumadaale ee ka kala tirsan wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe kusoo dhowaada bawaadinta waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إلهي waxaan ku mahadinaynaa guusha iyo futuuxaadka uu siiyey mujaahidiinta si guud si gaar ahaan waxaan u hambalaynayaa wilaayada shabeellada hoose oo saakay guul wax ku ool ah ilaahay siiyey maayintana la ii sheegay inay raayadu ka taagan tahay degmada ow dheegle ilaahay baa ku mahadsan waxaan leeyahay ilaahay ballankuu noo qaaday waa noo fulshay waana uga abaal haynaa waxa nasri iyo guul meesha ka dhacay iyo wixii hore u soo dhacay shabeellada dhexe intaba ilaahayaan uga mahad haynaa ilaahayna wuxuu idin tamkiini doonaa inta hartay waxaan leeyahay aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata wa aatawu zakaata wa amaruu bilmacruufi wanahow can ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur runtii waa guul weyn oo u soo hoyatay mujaahidiinta si guud si gaar shabeellada hoose walaalayaal sidaan adinka shacab iyo ciidan iyo waaliga saaxiibkay ah kulligoodba saakay waxaan la qaybsanaynaa farxaddaas sida aad noola qaybsateen farxaddii beryaha dhoweed ilaahay uu mujaahidiinta ka siiyey shabeellada dhexe halkaasoo degaanadii aad ogeydeen laba boqoloo kilomitir mujaahidiintu ay muddo aan bil dhammayn ay kula wareegeen laga soo bilaabo meesha la yidhaahdo daarunicmo alkawsar caalcali axmed haddii alla idinka leeyahay meesha la yidhaahdo afarta tuulo meesha la dhihi jira laakiin hadda degmooyin noqotayoo degmada caalbaraf iyo degmada biyacadde califool dheere caadley iyo mayrta qabo ilaah kugey waraaraxley war ciise oo kaabiga ku haysa degmada jowhar intaasba si sida ilaahay gacanta mujaahidiinta u gelshay maamulkiyaa ka shaqaynaya kulli waa idin nabad qabaan qabaa'ilkii iyo dadkii deganaay ayaa marxabaynaya mujaahidiintii ilaahay baa ku mahadsan maantay ugu dambaysay waxaa gacanta mujaahidiinta soo galay marka ilaahay adinka uu idin waafajinayay inuu gacanta idiin gelshay dhowr dheegle annagana ilaahay wuxuu maanta gacanta noo gelshay sumadaaley meel la yidhaahdo gobolka shabeellada dhexe oo toddoba kilomitir u jirta xaaji cali falilaahi alxamdu saakana halkaas khaniimo iyo waxaa ka dhacay haddii alla idinka leeyahay cadowga nikaayo xoog lahaa ku dhacday waxaan meeshaas ka dhacay niman buurgaaba laga keenay oo lasoo khalday ayaa la keenay rabuud in laga dhigto meel ay u cararaan iyo meelay aadaanna ma yaqaanaan taliyihii nimankaas gatay waxaa lagu dilaa burtashiiq burtashiiq meesha lagu dilay ayaan dhowey dagaal ka dhowaay inta kalena saakana dhowr iyo tobanaa la dhigay kulley waa aragteen internetka ayaa laga fiirsanayaa falilaahi alxamdu farxadkooda hadda xaaji cali iyo dhulkaasuu sii maraa dhulkana gacantaa lagu hayaa marka ilaahay baa ku mahadsan ilaahayna ballamou qaaday waalcaaqibatu lilmuttaqiin uu yidhi wa ina jundanaa lahum lqaalibuun aayado badan oo ilaahay leeyahay haddii gaaladu ay timaado waxau ihi wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduum shaya sideeda ilaahay ciidankiisi waa soo howlgalay kuwa la yaqaan iyo kuwa aan la aqaaninba huwa aladii anzala asakiinata fii quluubi almu'miniina liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim walilaahi junuudu asamaawaati waalardi wa kaana allahu casiizan xakiima sideedaba mujaahidiintu markay ka baxayeen shabeellada dhexe sakiino aysan berigaas lahayna maanta leeyihiin maanta waxa ugu weyn ee bini aadamka ilaahay ou ciidanka ugu weyn ou ku arsaaqana waa sakiina ilaahay wuxuu ku soo dejiyey mujaahidiinta sakiina ciidanka soo isu soo bahaysta ilaahay wuxuu ku tababaray labaatankii kun oo lasoo diray labaatankii kun saakay nin u gurmaaya odawaay iyo muxuu ahaa sanay iyo muxuu ahaa kii kaloo shaydaanka ahay ee shuute ayaa waxay ku go'doonsan yihiin aadan yabaal markaasaa waxaa laleeyahay haddaad kasoo tagtiin xabsiga sidii macawisliyada loola dhaqmaa haddaad kasoo tagtiin xabsigaad gelaysiina kurgurta ku leeyahay maanta meeshaasay marayaan markaasuu odawaay waxau tuugaa macawisle ciisa oo masaakiina oo go'doon ku ah meesha iyo macawisley kale oo oo mooryaan ka fallaagowday abubakar oo gebigood haddii laisku daro aan laba boqol boqol konton nin aan dhammayn ow shiraa waxau waxau guutoyn hor istaaga mudaricaad wato oo digaadu kor wareegaya maanta meeshaasuu taagan yahay insha allahu tabaaraka wa tacaala asagana waxaan isleeyahay meeshuu ku dhima lahaa yay soo galeen waxaan leeyahay reer shabeellada hoose ilaahay futuuxaadkaas ha idiin ziyaadiyo bilah towfiiq أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee puntland murtad maxamuud ceydiid dirir ayaa sheegay in cabsi xoogan ay wajahayso kooxda riddada soomaaliya wuxuu sheegay in dowladda maraykanka ay diblomaasiyiinteeda kala baxday een soomaaliya wuxuuna xaqiijiyey walaaca daran ee haatan haysta kooxda riddada soomaaliya garoonkii caadan cadde international airport ee magaalada muqdisho ayaa lagu kala yaacay ammaankiisii waad la socotaa in diyaaradihii ay joojiyeen duulimaadkii diyaaraddii qadareerweyse ay iska tagtay inay muxuu ahaayey dadkii tigidhada ka goostay tigidhadii u celisay diyaaraddii turkish airlines inay iska tagtay sidooda kale ee garoonka in hoobiyaal kusoo dhaceen in muxuu ahaayey dowladda maraykanku xalaane diblomaasiyiintii ka joogtay ay dhintay muwaadiniinta dhaashada maraykan haysa ay ugu baaqday inay iska ilaaliyaan joogitaankooda magaalada muqdisho marka cagtu go'do maqhribkii in ciidamada alfa garoonka meel walba lagaga wareejiyo garoonkii uu furin noqday al-shabaab ay balcada soddon kilomitir magaalada muqdisho u jirtay ay soo gaadheen yacni waxa weeyaan meel lagu kala yaacayo muxuu ahaay kuwii al-shabaab taageeri jirayna ay soo qorayeen social media soo gelinayeen afghanistan sidii ka dhacday oo kale buu xasan muqdisho uga cararayaa sidii oo kalea socotay fafaalihii baa muuqda كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaanu isla soo gaarnay bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galguduud ayaa sahayb ballaaran ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran jiidda hore ee dagaalka agabyadan loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore ku sugan ayaa maanta waxay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada ceelbuur ku wareejiyeen nuqabada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud si ay ugu wareejiyaan ciidamada mujaahidiinta ee furimaha ku sugan waxaa goobta ay munaasabaddu ka dhacaysay goobjoog ahaa walaalkeen anas alansaari oo waraystay nuqabada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ee haweenku ku wareejiyeen agabyada kala duwan ee ay mujaahidiintu ugu talagaleen bismillahi raxmaan iraxiim waxaan ku sugannahay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud sida la ogyahay maanta oy sabti tahay taariikhdana ku beegan tahay shan iyo tobanka ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxaa dagaal xoogan oo u dhexeeya xaqii baadilka ay ka dhaceen wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyadoo taasi ay jirto ayaa dadka muslimiinta ama wilaayaadka ku dhaqan waxay qayb ka yihiin dadka halganka ku jira jihaadka waxaan ku sugannahay goob maanta ciidamada jabhadaha lagu wareejinayay agab kala duwan oo ay soo diyaariyeen gabdhaha muslimaadka mada ceelbuur agabkaas oo kala duwan oo ay ka mid yihiin dharka kabaha iyo agab aada kale u badan marka waxaa inoo sharxi doona qaar ka mida nuqabada wilaayada islaamiga galgaduud kuwaasoo ku wareejin doona insha allah jabhadaha mujaahidiinta ee ka dagaalamaya wilaayaadka shabeellada dhexe iyo galgaduud iyo mudug waxaa inoogu horey naqiib muuse cumar naqiib kusoo dhawa maanta waxaa la wareegeysaan maxay yihiin iyo cidda kala wareegeysaan waxaan la wareegnay agab loogu talagalay ee mujaahidiinta ku jirta furmaha agabkaasoo ka kooban hadday tahay caagii ee qaboojiyaha ahay hadday tahay timir hadday tahay cimaamado hadday tahay ee garamo hadday tahay buumooyin hadday tahay saliidda qoraga saliidda madaxa iyo cataro iyo shaambo kobacaaga iyo buskud qalabkaasoo ka kooban waa ku mahadsanyihin gabadhu khayr- gabdhuhu khayr badana allaha siiyo ee ragga mujaahidiintana waa ugu tahniideynaynaa ilaahay subxaana watacaala ee xooggooda iyo camalkooda iyo shaqadii hayn ha barakeeyo cadowgay la sabartamayaan ee ilaahay idinkiisa cadowgana allaha jebiyo subxaana watacaala waxaan tahdiinaynaynaa ee ee cadowga jabka uu ku jaba uu dheegle iyo meesha la yidhaha sunti maale iyo ceelasha biyaha cadowga sida loo gala maanta iyo casharada loo dhigay iyo sida loo baabi'iyey ayaan tahniideynaa oon bogaadinayna haddaan nahay odayaasha dhaqanka gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur waxaa sidoo kale goobta jooga ee ula sugan goobtan lagu wareejinayay agabkan kala duwan oo loogu talagalay jabhadaha furamaha ku sugan een, naqiibka guud ee wilaayada islaamiga galgaduud nabadoon mire weheliye nabadoon waxaa wakiil ka tahay maanta ciidamada mujaahidiinta ee khaasatan jabhadaha oo aad qalabkan kala wareeg kala wareegtay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada ceelbuur ee, kusoo dhow jasaakum allahu khayr waan la wareegnay gabdhaha oo alaabtan oo adiga maaragtay badan oo ka kooban timir ka kooban cagada ka kooban ninka la yidhaahdo saliid ka kooban funaanado iyo shaargasha hooshe intii ka dhaxayda iyo caagado qalabkanoo dhowr iyo toban nooc iskugu jira adiga shaambo ka mid tahay imaamada ka mid yihiin waan kala wareegnay gabdhaha muslimaadka jasaakum allahu khayr waxaanan usoo wareejinay walaalaha mujaahidiinta jasaakum allahu khayr maalkoodana allah u barakeeyaan leenahay degmada ceelbuur gabdhaha jooga ayaana bixiyey gobolka dhan ma ahan inta kalena waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan sidoo kale inta kalena way soo wadaan Eh, dagaalada saaka ka qarxay owdhiigle iyo sumudaale iyo intii ka dhaxayda ceelasha biyaha iyo dhulkaasoo dhan waxaan uga mahadcelinaynaa iyukana ajirkooda xasanaadka allah u saaro kii shahiiday waxaan leenahay ilaahi subxaanahu watacaala hay marti sharaf iyo adiga maaragtay reereen jannati firdowse bashaaradooda allah ka dhigo waxaan kaloo leenahay kuwa dhaawacnana allah maaragtay u boogadhayo dagaalkaasoo sii wadaan oo sii laban laabaan iyo jasaakum allahu khayr annaguna aan ugu duceeyeynu leenahay ilaahi subxaanahu watacaala hay jannada jidkiina ka dhigo dadaal badan iyo juhdi badanaad baxideen cadowgana allaha jebiyo intaasaan leenahay waa soo dhoweynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Een, weli waxaan ku guda jirnaa deeqda ciidamada mujaahidiinta loogu talagalay oo ay furmaha ku sugan gabdhaha muslimaadka degmada ceelbuur keeneen aad ayay maanta waxyaabaha meesha ka muuqday u badan yihiin insha allah haddana waxaa la jooga nabadoon cabdiciid oo ka mid ah noqobada gobolka galgaduud ee islaamiga ah. kusoo dhowan nabadoon ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala mahad alla ka bacdi waxaa mahadsan dadka muslimiinta oo rag iyo dumarba leh oo kasoo qayb gala munaasabadan qaaliga ah oo wanaagga oo lagu wareejinayo alaabaha qaaliga ah laguna wareejinayo insha allahu tacaala ragga furmaha ku jira ee cadowga la sabartamaya ee cadowga la xisaabtamaya oo mujaahidiinta marka xiga waxaan leeyahay marka koobaad waxaan leeyahay horta ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala annaga haddaan nahay muslimiinta ku nool bariga afrika ama gaar ahaan eh, gobolka galgaduud waxaan leenahay maantay khayraad ka dhacay oo bishaaraadka oo nooc walba u yaala oo marka koobaad ka dhacay owdheegle marka labaad ka dhacay eh, sutumaale meesha aheeday marka saddexaad ka dhacay xaawo gadiid iyo ninka leerada calamadii iyo afkooye aad iyo aad baan u bogaadinaynaa aad iyo aad baan u ninka leerada u- ninka leerada ugu duceynaynaa dadkii ka qayb galay dagaaladaas ragga galay ninkii ku shahiiday shahaadiisa allah ka aqbalo ninkii ku dhaawacmana allah shaafiyo ninkii ninka caafimaad qabana ilaahiga subxana watacaala ay ha sugo cadowga ay dilaayeen aad iyo aad baan ninka leeradan usoo dhoweynaynaa oo dhulkaas bishaaradka ka dhacay aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa haddaan nahay odayaasha gobolka galgaduud intaas taas baan uga baxaya tan kale gabdhaha jooga gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur qaybaheeda kala duwan meel walbaba ka jooga muslimaadka ah isugu yimiday magaalada ceelbuur aad iyo aad baan ugu duceynaynaa aad iyo aad baan ugu tahniidaynaynaa maalka ay bixinayaan ku bixinayaan walaalahooda ku bixinayaan wiilashooda ku bixinayaan odayaashooda annagoo odayaashii nuqubada gobolka galgaduud ah waa ugu duceynaynaa khayr allaha siiyo meeshay ka soo qaadeen bedel khayr allaha u dhigo raggii walaalaha ahay oy ugu tala galeenna insha allahu tacaala si wanaaga oo khayra oo farxada inay ku gaartaan rajaynaynaa alaabtaas waxay ka kooban tahay caagagta daboolan waxaa waxaa ka mid ah timirta waxaa ka mid ah buumooyinka waxaa ka mid ah cimaamadaha waxaa ka mida funaanadaha waxaa ka mida catarada waxaa ka mida saliidda oo nuuc walbaba ah waxaa ka mida sakiinta waxaa ka mida ninka la yidhaahdo bahalki maxuu shaambada waxaa ka mida dacaska waxaa ka mida qaloon nuuc walba ay alaabtaan isugu jirtaa khayr badan allaha siiyo gabdhahan waanu ducaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdu lilaah ilaah yaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala bacdallaahi waxaa mahad u helihaynaa wilaayada islaamiga oo mar walba howshaan u taagan jasaakum allahu khayran laan leenahay intaas kadib maanta oo bisha ramadaan shan iyo toban tahay waxaanu joognaa degmada ceelbuur waxaan u fadhinaa deeq walaalaha gabdhaha muslimaadka ay keeneen oon kala wareegayno aad u fara badan degmada ceelbuur deeqdaas oo ka kooban noocyaal aad iyo aad u fara badan aad iyo aaday u fara badan yihiin gabdhihii keena waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran ilaahay hinka amaal mariyo camalkan waxa arrinta aad u haydaan oo wanaagga badan ilaahay hinka amaal mariyo intaas idinka badan waan inka rijeeyaynaa annaguna maaragta garabkiinana insha allahu tacaalaa waana ku mahadsan tihiin in badanayna gabdhaha maaragtay muslimaadka ay dadaalkan wadeen maanta maahan mana maantana kuma ahaad kuma kaa doonto insha allahu tacaala horey u wadeen waana wadi doonaan waana ku ammaanan yihiin annaguna waa ugu hambalyayhaynaa intaas kadib waxaan rabaa inaan maaragtay bishaaraadka aan soo dhoweyno ilaahay maaragta noogu bishaareeyey cadowgeenna jebiyey oo uu ku jabay meesha la yidhaahda la xasmiyey ow dheegle iyo suntimaale iyo xaawo cabdi iyo lafoole insha allahu tacaala waa nicmo ilaahayna siiyey iyo hiil ilaahay noo galay oo maaragta oon ku mahadihayno jabkaasuna gaalada midda dambena waa sugee midaana hadda waa ku dhacday iyo intii kabaqaadka u ah waxaan leenahay maaragtay guushu way dhowdahay waanaba taagantaha maanta guusha ilaahay nasrigiisii waana siiyey waana noo siyaadiha allahuma zid baan leenahay ilaahu noo siyaadi intaasaan kusoo gabagabayha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale goobta ka hadlay haweenkii muslimaadka ee wareejiyey agabyada kala duwan ee ay ugu talagaleen mujaahidiinta ku jilbixiran furimaha hore ee dagaalka bismillaah awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan bogaadinaynaa guulaha isdabajooga ay ka gaareen mujaahidiinta dagaalkii beryahan ka socday shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose oo maanta iyadana uu ka socoyey waxaan leenahay mujaahidiinta safra oo sugnaada ilaahay ajirkiina ha weyneeyo annagana waxaan nahay macigiinna haddaan nahay gabdhaha gobolka galguduud midda labaad waxaan wareejinaynaa maantay agab kala duwan oon ugu talagalnay wiilasha mujaahidiinta oo ka halgamayo bariga afrika khaasatan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose intii ka dhex leh agabkaas oo ka kooban boqol iyo labaatan caag buskud boqol iyo labaatan jawaan oo buskuda qaloon sagaal kiish oo buskud ah sagaashan iyo saddex kartoon oo timir ah cimaamado fanaanado boqol iyo labaatan dersin oo fanaanado cimaamado oo ah toban dersin shaambo oo ah shan kartoon kabo oo ah toban dersin saliidda qoryaha oo ah lix dersin sakiin oo ah shan dersin xarkihii cadowga lagu xirxiri lahay gaalada lasoo qabtay iyo badeeladii cadowga bakhtigeeda la ysaga duugi lahay iyo agab dheeraad ah oo intaas ka weyn oon ugu talagalnay walaalahayna mujaahidiinta oo ka halgamaya bariga afrika haddaan nahay gabdhaha gobolka galguduud intaas ayaan ugu talagalnay iyo in ka badan intaas waxaa waaye wax yaroo waana ku soo daba jirtaa intaas iyo in ka badan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin uma alxamdu lilaah ilaahay subxaanahu watacaala awalan wa aakhiran isaga mahad u sugnaatay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa guusha soo hooyay annagu sooma anaan hoynin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waxaan maanta ku faraxsannahay oon ku maarta ku faraxsannahana ilaahay subxaanahu watacaala ayaa na siiyey alxamdulilah humana mujaahidiinta ayaa maat naftooda iyo dhiigooda u bixiyey ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leenahay mujaahidiinta garabkooda ilaahay ha galo quluubahooda ilaahay ha mideeyo ilaahay subxaanahu watacaala cadowga ku soo duulana ilaahay ha jebiyo nagu soo duulo ilaahay ha naga qabto shartiisa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaanahu watacaala cadowga inuu naga qabto muslimiintana meel kastay joogaan ilaahay subxaanahu watacaala ee meel kastay ku nool yihiin galgaduud keliya ma aha shabeellada dhexa keliyana ma aha shabeellada hoose keliya soomaaliya keliyana ma aha mujaahidiinta meel kastay joogaan ilaahay subxaana watacaala waxaan u weydiinaynaa ilaahay subxaana dadka muslimiinta meel kastoo cadowga uu ku dhibaayo inuu ilaahay subxana wataala cadowga ka dul qaado annagana ilaahay naga dul qaado walaalaheen mujaahidiinta waxaan ugu baaqaynaa inay cadowgooda la sabartamaan oy maaragtahay ilaahay subxaana watacaala maarata ilaahay badaacadiisa qaali waaye dheeldheelna laguma helo dhiigga ayaa lagu waraabiyaa raayada towxiidka raayada towxiidka iskama istaagayso ilaa in maarata dhiig lagu bixiyo maahane ilaahay subxaana watacaala inuu dhiig ku bixinoon amre ilaahay badaacadiisana qaali waaye ilaahay badaacadiisana nafta ayaa lagu gataa muslimiintana allah guuleeyo cadowgana allah qabto cadowgaan u baaqayna waxaan leenahay war waxba ma haysiine ilaahay subxaana watacaala usoo noqda adduunna waad rafaadeen oo waad khasaarteen aakharana waad khasaaraysiin wax idinka horeeyaana ma jirto maantana gacmaha mujaahidiinta way idiin furan yihiin waana la idiin yeeraa maalin kasta waa la idiin baaqaa maalin kasta waxaana la idinkugu yeeraa inaad diinkiina usoo noqotiin alihiina subxaana watacaala ood haddana u baahantihiin aakharana u baahantihiin inaad usoo noqotiin annagu inaad maarata gacmaha mujaahidiinta ku dhammaatiin waxaan ka jecelnahay inaad maarata diinkiina usoo noqotiin oo ilaahay subxaana watacaala asoo idinka raali ah aa ilaahay la kulantiin waxa idin dilaana mujaahidiinta mahana allah subxaana watacaala ha idin dilay ilaahay aayadkiisa qur-aanka uu noogu sheegay inuu asugu idin dilo wixii idin gaara asugu idin gaarsiiyo cid kale wax idin gaarsiin kartaa ma jirto cidaad la dagaasheen bini aadan mahana allah subxaana watacaala la dagaasheen ilaahay ayaa ku mahadsan kabacdi mujaahidiinta ayaa mahadsan oo guulaha isdaba jooga soo hooyay ilaahay cadowgiisa ayaa lasii baacsanayaa musqudisho iyo duleedkeeda alxamdulilaah ilaahay ayaa ku mahadsan annaguna garabkooda ayaan istaagsanahay wallaahi garabka inaan istaagsanahay idimana dayici doono insha allah ilaahay subxaana watacaala haydin garab istaaga ayaan leenahay muqdishona raayada ayaa ka badba doonta insha allah gurguurta iyo waxa wato iyo gaala raacana insha allah muqdisho waa laga sifayn doonaa hadda ayaan kuu soo soconnaa war inteesa goorgoor tahay hadda soo islaan ayaan ku leenahay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan hadda muqdisho ayaa laysku haystaa dusheeda berrina insha allah waxaan ku afri doonaa muqdisho alxamdulilah rabbi alcaalamiin guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu